magaalada kismaayo ayaa lagu qabtay munaasabada ay ku qalin jibinayeen in ka badan koow iyo toban arday oo dhameeyey qur-aanka kariimka islamarkaana ka aflahay maxadka ibnu hishaam waxaa ka qeyb galay munaasabada maamulka maxadka guddoomiyaha arrimaha bulshada golaha wakiilada jubbaland xildhibaan shire cabdi maxamed iyo marti sharaf kale maamulaha maxadka ibnu hishaam macalin cismaan daa-uud ayaa ardayda kula dardaarmay in ay waxbarashada ku dadaalaan aad iyo aadaan idinku mahad celinaya waxaan idin leeyahay waad mahadsantihiin allah idiin barakeeyo intaas kadib waxaan kaloo rabaa inuu sii hambalyeeyo ardadii ka qaranjibisay macadka waxaan idin leeyahay hambalyo hambalyo hanii'an lakum xaway guushiinni maanta waad soo gaarteen intaa kadibna allah idinla sii garab galo waxbarashadan kalbar ma joogto wax badan idiin sii dhiman waad sii gaari doontaan allah idiin barakeeyo waxaway waad guulaysanaysaan hore usii socdo insha allahu tacaala dhammaan marti sharafka oo kala duwana nagala soo qayb galin aad baan ugu mahad celinaya sida saxaafadda dhammaantoodba aad maad ugu mahad celinaya insha allahu tacala waadna mahadsantihiin shire cabdi maxamed guddoomiyaha arrimaha bulshada golaha wakiilada jubbaland ee qaar ka mid ah xubnaha ka qeyb galay munaasabadda ayaa ardayda ugu hambaliyeeyey iyaga oo kula dardaarmay in waxbarashada sii wadaan runtii sharaf weyn bay ii tahay inaan ka soo qayb galo munaasabadan saanka ah waxayna milke iyo sharaf iyo karaamo aan la soo kori karinna ii tahay inaan maanta arko ardadan quruxda badan wejiyadooda ee bartay waxaa ugu qaalisan ama u qiimaha badan qoolka eybe ee qur-aanka kariimka ee qur-aanka runtii waa mid aaqariya adduunba na anfacayo oo loona baahan yahay in la xoojiyo barashada qur-aanka ama iskuullada madarasooyinka in la badiyo qur-aankii kaa ahaa ee innaa sanulqi calayka qowlan haqiilan ahaa culayska markaa waxaweeye uu leeyahay ee suubanahan uuu soo maray waa dareemi kartaan waxaa la yidhaahdaa qur-aanka markii suubanaha lagu soo dejinayay maalin qabow hadday tahay xitaa dhidid ayaa ka imaan jiray layidhi suubanahan aad buu macnaha waxaweeye arrintaasi waxaweye ay ugu cusleed sidaa aaweed markaan waxaan leenahay qur-aanka ilaahay aan ku dadaalno akhrintiisa iyo waxaweeye dadsii baradiisa iyo ardayda waxaweye inay sii bartaan inaan ku dadaalna ayaan ku talanaa insha allahu tacaala